بsم الlh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وصlى اllه وsلم عlى نabyina mحamed وعlى آlih وصaxbih وsلم أجمaعين ama bعdu waxaan sugaynay kitaabkii almanظumaة الرaxabiية lلimaam mxamed بn mxamed الdimashqiي الshaafiعي raximah اllahu taعaalى waxaan soo haynay awowga iyo walaalaha sida ay wax u dhaxlaan mihaaluhu ayaan joognay amhiladii uu ka bixinayey masaa-ishii la xiriirtay baabkaas waxa uu yidhi mithaaluhu jaddun wa akhun shaqiiqun wa akhun liabin meyd baa dhintay markaasu wuxuu ka tegay awowgiis iyo walaal meydka ku hooyo ku aabba ah iyo mid ku aabba ah bis ayuu ka tegey yastawii liljaddi awowga markaas waxaa u eg oo u siman fiiha masaladan dhexdeeda almuqaasamatu inuu la qaybsado walaalahaas iyo wathuluthu saddex meelood oo meel inuu qaato yaa iskugu mid u ah sababtoo ah waxay waxaa weeyaan walaaluhu waxay la tira waxay la tiro egyihiin awowga mihlaynkiisa ayayayay la egyihiin saddex wala laba walaalaha mid ka hooya ku aabbayahay midna uu meydka ku aabbayahay iyo awowwa say u qaybsanayaan saddex u qaybi maalka qayb awowga iskale labada qaybood oo kalena markaa walaalihii baa kala lahaan lahaa haddaad marka thuluth siiso iyo haddaad odow la qaybsado labaduba uun isku in buu helaa kor iyo hoos falahu thuluthu awowgii thuluth buu leeyahay walbaaqii labada soo hartayna saddex maalka u qayba hal awowga sii labada soo hartayaa siinay akha shaqiiqa a sii akha meydka ku hooyada ku aabbaha a sii kan ku aabbada bis a waaba la xijaaba meesha walaal meydka ku hooyo ku aabba ahoo joogo midkan kale waxba uma yaalo wayasqudu lakhu lilabi waa dhacayaa bacda caddihi tiradiisa kadib cala aljaddi awowga markii loo xisaabay kadib awowga marka walaal ahaan waa u tirinaynaa marka awowga marka wixiisa qaata laakiin inta soo harto walaalkan marka oo liabka waa dhacaa kan shaqiiqa ah ridaay baabu tacsiib baadna kusoo ogaatay wakadaa jaddun wa akhun shaqiiqun wa ukhtun liabin meyd baa dhinta markaas wuxuu ka tegay awowgiis walaalkiis ku hooyo ku aabba ah iyo walaashiis oo ku aabba ah buu ka tegey almuqaasamatu inuu la qaybsadaa khayrun liljaddi awowga u khayr badan sababtoo ah walaasha waa hal madax walaalkuna waa laba madax saddex lay joogaan awowga labalaabkiis kama badna marka muqaasamada u khayr badan falahu sahmaani buu leeyahay saddex marka waxaad u qaybisaa marka laba sahmi buu leeyahy min shan masalada ku dhis marka ila madaxyadooda waa shan maogtahay laba awowgaa qaadanayo falahu sahmaani buu leeyahay min khamsatin shan ayuu ka leeyahay walishaqiiqi akhi meyd walaalkii meydka ku hooyo ku aabbada ahaana alhalaathatu albaaqiyatu buu leeyahy saddexda soo hartay watasqudu lukhtu lilabina waa dhacaysaa bacda caddihaa marka lagu xisaabay kadib cala aljaddi awowga intaan kadib masaa'il buu marka hadda tirinaa mas'alatun jaddun wa ukhtun shaqiiqatun wa akhun wa ukhtun liabin meyd baa dhintay markaas wuxuu ka tegay awowgiis walaashiis ku hooyo ku aabba ah iyo laba walaal oo midi ay gabamidi ay dhadig tahay oo meydka ku aabba bis ah ayuu ka tegey yastawii liljaddi awowga waxaa u siman marka fiiha masaladan dhexdeeda athuluthu saddex meelood oo meel inuu maalka qaato walmuqaasamatu inuu la qaybsado falahu thuluthu buu leeyahay saddex u qaybi maalka saddex u qaybi qayb awowga sii waalfaadilu inta soo hartay thuluthaani weeyaan saddex markii loo qeybi hal awowga la siiyey meeqaa soo hartay marka laba qaybood baa soo hartay saddexdii labaa ka soo hartay aktharu min annisfi thuluthaan marka nis waa ka badan yihiin saddex meeloodoo laba meel iyo nis yaa badanna saddex meeloodoo laba meelaa badan nacam ilaa saddex nuskeed waa hal i bar waayo saddex thuluthaankeedana waa labo marka thuluthaankii baa badan soo uma jeedin ayb marka wuxuu yidhi nacam marka wuxuu yidhi walfaadilu thuluthaani weeyaan aktharu min annisfi waa ka badan yahay fa tucda shaqiiqatu walaashii meydka ku hooyo ku aabbada ahayd annisfu baa la siinayaa yafdulu waxaa soo haraayo sudusun lix meeloodoo meel lilakhi iyo walukhti baa iskla leh oo min alabi meydka ku aabbada ahaa athlaathan bay u qaybsanayeen saddex laba waxaa qaadanaya walaalka walaashana mid bay qaadanayen lidakari mitl xadil muntayeyni wa tasixu min tamaaniyata casharay ka ansaxaysaa masalada marka masaladan yani waxuu ka wadaa masaa-ishan meyd baa dhintay wuxuu ka tegay awow dad warqad soo qaado waa la samay karaa nacam meyd baa dhintay wuxuu ka tegey awowgiisuu ka tegey ayuu ku yidhi iyo wuxuu ka tegey ukhta shaqiiqa walaal oo ku aabbo ku hooyaa meydka ayuu ka tegey oo dhadig ah iyo walaal iyo akh iyo ukhto oo li-ab a meydka ku aaba bis ah ayuu ka tegey masaladan haddaad fiiriso waxaa iskugu mid waa labadan walaal hal hal madax waaye hal hal madax ka xisaab akhaanna waa laba madax afar waaye marka ay isku yihiin awowga labalaabkiis oo afara ayay isla eg yihiin muqaasama iyo iyo thulusulmaal waa iskugu mid masaladii waxaad samaysaaba saddexdiiba ku dhis nacam awowgii hal sii thuluth waaye nacam kuwan marka waxay isla yeelan lahaayeen labo qaacidadu waxay ahayd qaacidadii hore aada usoo ogaatay akh shaqiiqoo joogo kan liabka ah oo meydka walaal meydka ku hoyo ku aabbo aho joogo mid ku aabbo keliya inuus waxba helinay ahayd laakiin hadda walaalkan meydka ku hooyada ku aabbaha ah qof dhadigay noqotay ukhtay noqotay ukhta ukhtada markay keligeed tahay oo ay farad wax ku qaada jirtayna nisma ka badsa jirtay nis kama badsa jirin waxa soo haray baad fiirinay marka waxaan soo haray hadday nis ahaa lahaayeen walaashaa sii lahayd kuwan waa dhici lahaayeen laakiin hadda nus waa ka badan yihiin walaashaani marka awalba marka ay farad wax ku qaadato nis ma dhaafi jirin niskeedii wax ku sii nacam marka haddaad nis wax ku siiso yacni oo oo iyada niskeeda ay qaadato kuwan waxbaa usoo harayo waxbaa soo harayo masalada maadaama ay marka sidaa ay tahay waxaad samaysaa marka walaalahan marka akhan iyo ukhtadan liabka ma dhacayaane masaladii tasxiix ku samey marka tasxiixi marka waxay ku gaaraysaa buu ku yidhi saddex iyo toban bay sideed iyo toban bay ku gaaraysaa tasxiixi ayb oo sideed iyo toban ayay markaasi ka ansaxaysaa marka hadday sideed iyo toban ka ansaxdana awowgii marka sideed iyo toban maxaa u thuluth ah lix soo maaha lix baa u thuluth ah nacam lix saddex haddaa ku dhufato waa sideed iyo toban soo maaha ayb lixsii awowga meeqaa soo hartay marka sideed iyo toban marka aada lix ka jarto waxaa soo hartay sagaal maya labiiyo toban baa soo haraysa nacam labiiyo toban marka sideed iyo toban maxaa u nisa sagaal ukhtada c sagaal iyo lix marka isu geyso waa shan iyo toban sideed iyo toban shan iyo toban ka jar waa saddex saddexdan markay kuu soo harto walaalka waxaad siisaa labo walaashaana hal sii lidakari mithlu xadil unhayeyn sidaa ugu qaybi nacam wax kale maaha marka qaacidada waxay ahayd kan shaqiiqa inuu midka liabka xijaabo laakiin hadday dumar tahay walaal ay tahay dumar ah iyada markaas niskeedana ay wax ka soo hari karaan kuwan kale waxba ha tuurin saas weyaan wuxuu kuu sheegay mas'alatun mas'alo kale ummun awow meyd baa dhintay markaas wuxuu ka tegay ummun wajaddun waakhun shaqiiqun wa ukhtun liabin meyd baa dhintay markaas wuxuu ka tegay hooyo awow akh shaqiiqa iyo ukhta liab ah lil ummi sudusu hooyadii waxay leedahay sudus sabab liwujuudi cadadin min alikhwa dhowr walaalo a baa joogaan lil ummi sudus bay leedahay sahmun min sittatin masalada lixinta ku dhista hal sii hooyada sudus waaye yafdulu khamsatun shan baa soo harayso shan markay soo harto walmuqaasamatu inuu wax la qaybsado awowga walmuqaasamatu la qaybsi fiiha masaladan dhexdeeda khayrun iyada ayaa u khayr badan liljaddi awowga falahu marka shantii wuxuu ka leeyahay awowgii sahmaani labo laba awowgiisii walishaqiiqi albaaqi shaqiiqa inta soo hartay buu leeyahay halaaatun waa saddexdaa buu leeyahay wa tasqudu lukhtu lilabi ukhtada liabka waa dhacaysaa sababtoo ah markaan akh waxaa joogaa nin raga waay walaal oo meydka ku hooyo ku aabba ah oo nin abaa jooga kaa asagu nis wax kuma qaada jirin tacsiibu wax ku qaada jiray wixii soo haro dhan farta ka saar asaga ukhtadan liabkaana meesha ka saar oo ka bixiba wakadalika sidaasi leeg ummun wajaddun wa ukhtun shaqiiqatun wa akhun liabin meyd baa dhintay markaasuu ka tegay hooyadiis iyo awow ukhta shaqiiqa iyo akhliaba lil ummi sahmun lix ku dhis hooyada sudus sii sababta sudus loo siinayo horaan usoo ogaanay lil ummi sahmun bay leedahay waliljaddina sahmaani awowgiina intii soo hartay muqaasamaha kula qaybsaday laba sii awowgii walil ukhti walaashii meeqay lahaanaysaa halaatatun saddex bay leedahay wayasqudu al akhu lil abi akhi liabka ah waa dhacaa sababta ay saddex walaasha ku yaalata marka ma fahamtay ukhtadan shaqiiqada ah marka la waayo wax nis ka xijaabo niskeedaba wax ku sii markaan sooma kasin lix markaad mas'aladii ku dhistay lix maxaa u nis ahna saddexaa u nis ah nacam lix maxaa u nis ah saddexaa nis u ah nacam ayb marka walaasha saddexdeedoo kaamila sii meeshaan waxba uma soo harin marka walaalkan hadduu wax u soo hari lahaa inta soo harta u qaadan lahaa ma fahamte wakadalika oo nacam mas'alatun ummun wajaddun wa ukhtun shaqiiqatun iyo wa akhawaani liabin lil ummi sudus hooyada sudus bay leedahay wa thuluthulbaaqii yaa khayrun liljaddi awowga waxaa u khayr badan marka hulusulbaaqi inta soo hartay saddex meelood oo meesheed fa yufradu lahu waa loo qadarayaa marka fa asluhaa masalada asalkeeda min hamaaniyata cashara weeyaan lilummi halaatatun bay leedahay waa suduse waliljaddi awowgiina hulusulbaaqi inta soo hartay shan iyo toban waay maogtahay hooyada markaad sideed iyo toban masalada ku dhisto hooyadii aad saddex ka siisa meeqaa kuu hartay shan iyo toban baa kuu soo hartay shan iyo toban maxaa u hulus ah baaqiga ilaa shan iyo tobane shan iyo toban waxaa u hulusa shan baa hulus u ancam waliljaddi hulusulbaaqi khamsatun c yafdulu casharatun toban baa soo harayso lishaqiiqati meeqay leedahay marka minhaa annisfu shaqiiqada nisay lahaan jirtay awalba iyada nacam niskeeda haddaad siiso sideed iyo toban meeqaa u nis ahna sagaalaa nis u ancam tiscatun weeyaan farduhaa fardkeeda waa wayafdulu lilakhaweyni labadii walaala waxaa usoo haraya liabin oo meydka ku aabbaha ahaa sahmun hal ulbaa usoo harayso ilaa hal baa ka hartay soo maha baynahumaa nisfayni bay u qaadanayaan fa tasixu masaladii waxay ka ansaxaysaa min sittatin wa halaahiin sababtoo iyagiioo laba madaxa iyo sahmiga ay heleenoo saamiga ay heleenoo hal ah iyo iyagiioo laba qofooda hal maad laba u qaybin kartaa jajabaa gelayo lama rabo marka jajab inuu galo marka maxaa la samaynaya madaxyadooda qaad iyaga meeqay ka koobnaayeen labay ka koobnaayeen labada qaad sideed iyo tobankii mas'alada ay ka ansaxday ku dhufo laba markaad sideed iyo toban ku dhufatana waa soddon iyo lix soddon iyo lix markasaas uga ansaxday baabul xisaab weli ma gaarin halkaas markaad gaartaa ogaa doontaa wanisfu aladii ta'khuduhu shaqiiqatu niska ay walaasha qaadanaysa meydka ku hooyo ku aabbaha ah fii haadihi suwari suurooyinkan ta'khuduhu fardan muqaasamo iyo tacsiib iyo ku qaadan mayse farad ahaanay u qaadanaysaa liannahaa maxaa yeeley low infaradad hadday keligeed noqon lahayd lam ta'khud ma qaadateen akhara min anisfi nis wax ka badan walaashaan hadday keligeed ahaa lahayd nis wax ka badan may heli lahayd awel nis wax ka badan maba heli lahaynba niskeedii hadday qaadatay waxna ka soo hareen intii soo hartana hallaysiiya laga yeeli maayo nacam kuwan meydka ku aabbaha abaa la siinaya waxaysu kaana waxaysu meel kaana oo ahaado hulusulmaali hulusulmaal ow hulusulbaaqii khayran mid u khayr badan liljaddi awowga wa fadula ouna soo haro nisfulmaali maalka nuskiis ow akar ama ow akharu ama ka badanba fanisfu aladii ta'khuduhu niska ay qaadanaysa ashaqiiqatu walaasha ta'khuduhu fardan bay ku qaadaneen cala asawaabi kamaa naqalahu araaficiyu sida uu imaamu araafici abulqaasim araafici uu soo guuriyey wanawowiyu iyo imaamu nawowi can taswiib ibni labaan ay ka soo guuriyeen wa aqaraahu waana u qireen iyakana oo waxaa laysku qabtay walaashaan hadda nis ka badan ma qaada jirin markaan walaashii haddaan nis siinay masaladaadi u dambeysoo kale inta soo hartayna kuwa li'abka aan siino ayaga aanan ridin niskan ay walaasha qaadatay maxay ku qaadatay farad mase tacsiib faraday ku qaadatay dhehen ibnu labaan saasuu yidhi nawowi iyo raafici baa kasoo guuriyeen waana u qireen iyakana wa aqaraahu wanaqalahu jamaacatun can zayd bay kasoo wariyeenba radia allaahu canhu wahada waaridun calaa qowli ljamaahiiri wahaadakanina waaridun mid ku soo aroorayo waa calaa qowli ljamaahiiri inahu laa yufradu lilkhti maca aljaddi ila fi lakdariyati waxay leeyihiin yacnii awow yacnii gabadha yacni ukhto shaqiiqa ah farad wax laguma siiyo iyadoo awow uu joogo ilaa mas'aliyada imaan doontay akdariyada la yidhaha ma ahane hadda qowlkoodaas tanaa ku soo arooraysa marka masalada masaladan kuwan hadda aan ka hadlayna akdariyana ma aha walaashiina nis bay qaadatay nacam farad ahaan ku qaadatay nacam wa qowluhu uu yidhi warfud bani lummi walaalaha meydka ku hooyada ah iska tuur maca alajdaadi awowyaalka la jirkooda tuur masalan meyd baa dhintay awowgiis iyo walaalihiis ku hooyo oo ka tegey kuwa ku hooyada ha iska tageen tirana ha ku darsanin waxna ha siinin ayaga ay asqid rid awlaadal ummi hooyada ilmaha ay dhashay biljaddi awowga ku rid ayb qaruba awowga ha dhowaado ow bacudda ama ha fogaado awowgaagii labaad haddoo raba ha noqdo oo aabbahaa dhalay kan hooyadaa dhalay maya horaan u sheegnay waxmaba ku dhexlaayaba kaas falaa madkhala lahum falaa madkhala meeluu ka soo galo ama soo gelitaan lahum iyaga uma sugnaanin macahu awowgoo jooga fil irti dhexalka awowga oo jooga walaalaha meydka ku hooyadaa meelay ka soo galaanba dhexalka male eeka wa haadaa taqadama kanuna waa soo hormaroo fi lxujbi buu kusoo hormaray fii qowlihi wayafdulu bnu lummi bilisqaati biljaddi fafahmu cala ixtiyaati halkaasuu kusoo sheegay naam intaas marka masaa-ishaasuu uga baxay yacni jadi aljadd waalikhwa ayuu halkaa kaga tegay uga baxay baabu alakdariyati akdariyadiiba u baab yahay masaladan marka alakdariya la yidhaha masaa-isha marka dhaxalka waxay ka mid tahay suura waaxida waa suuradan sideedaa u xifdinee akdariyana la yidhaahdaa calaaqayna baabkan la leedahay oo waxaa weeyaan awow iyo waxaa kulmaya yacnii iyo walaa iyo waxaa kulmaya markaas iyo iyo waxaa kulmaya iyo iyo iyo zawj iyo um iyo ukhta ukhtadii nis bay markaas wax ku helaysaa nacam ayb taasoo kale marka yacni akdariya la yidhaha marka nacam soo kuu sheegi doono qaala naadimkii wuxuu yidhi walukhtu laa farda maca aljaddi lahaa fiimaa cadaa mas'alatan kammalahaa zawjun wa ummun wahumaa tamaamuhaa faclam fakhayru ummatin callaamuhaa tucrafu yaa saaxibi alakdariya wahiya bian tacrifahaa xariyah fayufradu nisfu lahaa wasudsu lah xataa tacuula bilfuruudi almujmalah huma yacuudaani ila almuqaasama kamaa madaa faxfadhu washkur naadimah wuxuu ku yidhi marka shantan beyd masalada agdariyadu uga hadlay wuxuu yidhi marka naadimku walukhtu walaashii laa farda farad yani wax loo qadaray uma sugnaan laa farda wax loo qadaroo loo jaangooyey macaaljaddi awowga la jirkiisa lahaa iyada uma sugnaanin wax u qadaran oo intaasaa la siinayaa walaasha la dhahaayo iyadoo awow uu joogo malahaanino uma sugnaanin fii maa cadaa marka laga reebo mas'alatan mas'alo marka laga reebo hal mas'alo kammalahaa mas'aladaasoo kammalahaa uu dhammaystiray zawjun zawj iyo ummun ay dhammaystireen mas'aladaasoo zawj iyo um ay dhammaystireen wahumaa labadoodan ukhtadii iyo jadkii waayee tamaamuhaa ay yihiin mas'alada dhammaystirkeeda marka mas'aladan ayaa joogo meydaa dhintay wuxuu ka tegey ninkeedii bay ka tagtay haween baa dhimatay maalan waxay ka tagtay ninkeedii hooyadeed awowgeed walaasheed ku hooyo ku aabba ah afartaas qofay ka tagtay wahumaa tamaamuhaa marka saasoo ka wadaa nacam soo ma kasin walukhtu walaashii laa farda farad lahaa iyada uma sugnaanin maca aljaddi maca wujuudi iljaddi awowga joogitaankiisa meeshaanoo awow joogo walaal meydka walaal gabara oo meydka ku hooyo ku aabba ah waxaasay qaadanayoo loo qadaray ma jiro fii maa cadaa marka laga reebo mas'alatan marka laga reebo mas'alo ayb kammalahaa mas'aladaasoo kammalahaa ou dhammaystiray zawjun ou dhammaystiray wa ummun ou dhammaystiray zawji um ay dhammaystireen wa humaa labadooda ukhtadii iyo jadkii tamaamuhaa masalada dhammaystirkeeda ay yihiin horta masaladiibuu kuu suureeyey masaladii markuu kuu suureeyey wuxuu ku yidhi faclam ni ou ogow sidaas ayuha daalibu fa khayru ummatin ummadkan ugu fiican oo ugu khayr badan callaamuhaa midkeeda ugu cilmiga badan waaye nacam intaan beydku ku dhammaystiranaa nacam qof adigiina kugu dhiirigelin laha nacam wuxuu ku yidhi wax ogow oo wax baro fa khayru ummatin callaamuhaa ummad kasta ka ugu cilmiga badana ugu khayr badani nacam tucrafu waxaa loo yaqaanaa mas'aladan suuradan leh yaa saaxi ay yaa saaxibii walaalkaygiiyo nacam tarkhiimaa ku jiro nacam ayb oo nidaha marka la joogo naxwada baabu nidaha marka la joogo waa bannaanta in la gaagaabiyo yacni asmaada qaarkood dawaabid bayna leedahay nacam ayb tarkhiima marka halkan ku jira yaa saaxibii ay ahayd yaa saaxibu yaa jacfu oo kale nacam ra'diyaa la goynaa nacam jacfar ayb waa tii marka luqatu man yantadir iyo luqatu man laa yantadir iyo ay kala dhihi jireen nacam macruuf waa tucrafu waxaa loo yaqaanaa hiya mas'aladaas yaa saaxiibkaygiiyow bilakdariyati ayaa loo yaqaanaa wa hiya iyaduna mas'aladaani xariyatun midii ku habboon waaye bian tacrifahaa inaad aqooto haddaa rabto inaad faraa'id iyo dhaxal kala bixiso ood barato waxay ku habboon tahay mas'aladan inaad aqooto sababtoo ah qaacidadii guud ayay ka baxee iyada marka qaacidada guud waxa ka baxaana waa inaad ku baraarugsan tahay fa yufradu haddou marka xukunkeeda kuu sheega marka hore masaladu kuu suureeyey mas'ale aan la suuraysaninna xugun maba laga gaari karaba nacam masalada horta muuqaalkeeda inaad taqaan markaad taqaan muuqaalkeeda xugunkeeda waa fahmi kartaa laakiin masaladiioodan muuqaalkeedii haynin xugunkeedii ma fahmi kartid fa yufradu waxaa loo qadaraa hiya walaashu annisfu fa yufradu waxaa loo qadaraa hiya iyada annisfa nis baa loo qadaraa nacam lahaa iyada nacam fa yufradu waxaa loo qadaraa lahaa iyada annisfa nis baa loo qadaraa wasudsu sudus ayaa lahu awowgiina u sugnaadayuu leeyahay xataa intii tacuula lagu siyaadiyo bilfuruudi yani furuushaasi almujmalati ee la duuduubay nacam furuushii la duuduubay yani taqdiirkii iyo waxyaabihii la qadaray la duuduubay ilaa loo cawl iyo ziyaado lagu sameeyo laga arki doono uma markaa dabadeed yacuudaani way uma markaa dabadeed yacuudaani waxay u laabanayaan labadoodaba ila almuqaasamati la qaybsi bay u laabanayaan kamaa sidii madaa aan soo marnayba waa isla qaybsanayaan dabadeedna faxfadhu faxfad xifdihu kan xifdi washkur una mahad celi naadimahu midkii kuu taxay tixdan fashkur washkur uu shukri buu ku leeyahay naadimahu midkii markaa yani nadmiyey oo yani markaas kuu taxay nacam washkur u mahad celi naadimahu midkii nadmiyey taxayna u mahad celi masalada anaga aan samaynaba nacam waxaa qof baa dhintay markaas wuxuu ka tegey ninkeedii iyo hooyadeed iyo waxay ka tagtay walaal ukhta ku hooyo ku aabba ah iyo waxay ka tagtay markaa iyo jad awow bay ka tagtay ayib marka maxaad samaynaysaa waxaad tidhaahdaa zawjkii nis buu leeyahay licadami farcin waarith ninkii waxaad siisaa nis sababtoo ilmo meeshaan ma joogaan kow hooyadii meeqaad siinaysaa hooyadii maxay yeelanaysaa hulus bay yeelanaysaa saddex meeloodoo meel bay leedahay hooyadu ayib gabadhiina marka ukhta shaqiiqaana waxaad siisaa nis awowgiina sudus sii yani awowga sudus sii gabadhana nis bay yeelana marka ayib marka masalada lix aan ku dhisno lix markaa ku dhisto lix maxaa u nisa saddex zawjka sii koo lix maxaa u hulutha labo hooyada sii labada hal xabaa kuu soo haray marka laba hooyadaa siisay saddex zawjkii baad siisay awow waxaa lagu yidhi weligiis asaga suduskama hoos maraayo waxaad siisa hal marka awowgiina ilaa lix waxaa u sudusa hal ma ogtahay waa kaa dhammaatay marka lixdii sihaamtii waa dhammaatay soo maha walaashaan macquul maa inay iska tagto waxay ku tagtaa meesha ma yaalaan maadaama walaashii aanay waxba u soo harin nis sii faradkeedii waxa iskaga qaadata nis faradkeedii nis buu ah saddex waa nis ma ogtahay mas'aladii marka lixay awal ku dhisantay cawl ayay waxay ku gaaraysaa sagaalay ku gaaraysaa cawl cawl marka lixdii marka waxaad geysaa saddex ku darso sagaal mas'aladii marka gaarsii markaad sagaal gaarsiiso kuwan waxooda iska sii nacam markaad sagaal gaarsiiso kuwan waxooda iska sii ayb ayb kuwan marka waxay yihiin marka waxaad siisaa kuwan waxooda sii markaa sagaal gaarsiisa marka sahmiga awooga iyo waxaa isku dartaa iyo iyo waxaad isku dartaa keedii meeqay noqonayan marka sahmiga awoogo hal ahaa iyo midkeediiyo saddexaha isku dar afar sahmi baa halkaas marka ku taallo iyaga marka meeqa madaxo afartaa sahmi inaa u qaybisaa lagaa rabaa lidakari mitlu xadil unhayeynina inaa ugu qaybiso awowgiyo laba madaxa iyo iyadiyo hal madax ah yani ma ogtaha gabar halaa laga xisaabaa ninkana laba ma ogtaha hadday siman yihiinba ayb marka saddex madax ayaa meeshan ku taal saddex yani qofood afarna sihaamta aad haysataana waa afar afar saddex ma u qaybin kartaa uma qaybi kartid madaxyadoodiiyo saddex ahaa soo qabo madaxyadoodiiyo saddex ahaa soo qaad tirada saddexda soo qabso mas'aladii meeshii ay cawlka ku gaartay ku dhufo sagaalay cawl ku gaartay saddexdan ku dhufo labaatan iyo toddobay ka ansaxay mas'alada labaatan iyo toddoba marka ka soo saarta marka labaatan iyo toddoba zawj meeqaad siinaysaa marka zawjka intiisii hore intiisii hore meeqay ahayd intiisii hore saddexa ahayd nisay ahayd saddexa ahayd laakiin hadda saddex kaamila ma helayo sababtoo ah waxbaa laga googooyey maogtahay ilaa masalada cawlaa la gaarsiiyey saddexdiisii saddex ugu dhufo saddex ile waa nambarkaanaan marka hore ku dhufsanay maogtahay saddexdiisii saddex uga dhufo sagaalsii zawjkii marka nis ma wada helin nuqsaanaa ku gashay soo ujeedi soo saas maaha ayb zawjkiisa sagaalkiisa sii hooyo awal labay heshay saddex ugu dhufo shan waaye soo maaha shan sii hooyadiina lix waaye lix sii hooyadaasaan ujeedaa ayib meeqaa usoo hartay marka halkaas marka lix iyo sagaal waa shan iyo toban labaatan iyo toddoba shan iyo toban ka jar labiyo toban sooma soo harayso ayb labiyo toban marka haddaad saddex u qaybiso waa u qaybsamaysaa labiyo toban saddex u qayb waa afar awoogii marka waxaad siisaa laba afaraad sideed sii gabadhaana afar sii lidakari milu xadil unhayeyn masaladaasa akdariye la yiraha marka nacam masaladaas ayaa waxaa la yiraahdaa masalat lakdariya intaa biso waxa uu ku sheegaa aquulu waxaan dhahayaa buu yiri madhab shaaficiyi imaamu shaafici madhabkiisa iyo maalikin iyo imaam maalik madhabkiisa waljumhuuri iyo madhab ljumhuuri ana lukta walaasha laa yufradu lahaa looma farad lama farad ma laha maca aljaddi awowga la jirkiisa fii hayri almasaa'ili almucaadati masaa-ishii mucaadadan soo marnay mucaadaa layra masaa-isha aan soo marna maahane ilaa fi lmas'alati alakdariyati masalada akdariyada maahane wa suuratuhaa akdariyada suuradeedana zawjun wa ummun wa jaddun wa ukhtun waaye wahiya almuraadu biqowlihi fiimaa cadaa mas'alatan kama lahaa weeyaan zawjun wa ummun wahumaa tamaamu hadalkii uu soo yiri weeyaan ay waljaddu awowgi walukhtu walaashi waljaddu iyo walukhtuna tamaamu lmas'alati ay yihiin fayakuunu damiiru wahuwa humaa damiirkaas raajican liljaddi walukhti buu u laabanayaa wayaxtamilu waxaa suurtagala rujuucuhu inuu u noqdo lizawji walummi falizawji zawjku wuxuu leeyahy annisfu walilummina athulusu bay leedahay yafdulu sudusun baa soo haraayo kaana alqiyaasu qiyaaska wuxuu ahaa an yufrada liljaddi awowga in suduskaa la siiyo watasquda alukhtu walaashayna ay dhacdo wabihi qaala abuu xaniifata waaxmedu abuu xaniifa iyo axmed waxay dhaheen walaashaan aad naga daba wadaan waxbaba qaadanaysaba awowga halkiisa si dhibkan iyo masaladan dheeraynteedana naga daaya meesha ku jara walaashana iska taga dheh walaashana way iska tegaysaa bay dheheen wa cinda shaaficiyi wamaalikin iyo waljumhuuri iyo jumhuurta agtooda waxaa ah yufradu liljaddi sudus lbaaqi jadka waxaa la siinayaa inta soo harta suduskeeda wayufradu lilukhti nisfu walaashana nis baa la siinayaa liannahaa maxaa yeeley badalad cusuubatuhaa cusuubadeeda walaasha qaraabe casabanimadeedii waa burtay maxay ku burtay biljaddi bay ku burtay nacam ayb biljaddi bay ku burtay walaa xaajiba wax markaa ka xijaabayana ma jiro yaxjubuhaa iyada xijaabo fatacuulu lmas'alatu mas'alada marka waxaa loo cawlayaa binisfihaa iyada niskeedaa lagu cawlayaa lix niskeed saddexay ahayd marka saddexdaa baa lagu darayaa nacam oo lagu siyaadinayaa nacam waayahay wahuwa halaathatu ashumin weeyaan min sittatin ilaa tiscatin sagaalay gaaray uma yacuudu ljaddu awowgii marka wuxuu u noqonayaa iyo walukhtu walaashii ilalmuqaasamati u noqonayaan fayanqalibaan ila tacsiibii markaa noqonayaan haddana tacsiib bay marka dambe wax ku dhexlaayaan wayuqasamaani waa loo qaybinayaa fariidatuhumaa beynahumaa alaaan baa loo qaybinaya saddex qaybood kamaa madaa awowga labow qaadanaa walaashan hal usihaamuhumaa arbacatun weeyaan laa tanqasimu afar u qaybsami maysa alaaan saddex fatudrabu alaaatun baa waxaa lagu dhufanayaa fii tiscatin sagaal mablaga almas'alati bicawliha intay mas'alada cawl ku gaartay sagaalkaas saddexdii baa meeshay mas'alada cawl ku gaartay sagaal ahayd baa lagu dhufanayaa fatasixu min sabcatin wacishriinay ka ansaxaysaa lizawji tiscatun buu leeyahay walilummi sittatun bay leedahay walilukhti arbacatun bay leedahay waliljaddi hamaaniyatun buu leeyahay midad aan samaynaynaba on kor ka samayna sooma kasin hadda marka masaladan oo kale ma dhihi kartid waayahay zawj nisbou lahaa jiray sagaalna labaatan iyo toddoba nis uma ahanaysa ay wax u jiraan ma la dhahay sababtoo ah mas'aladu haddou cawl galo qolo walbaa nuqsaan baa gelaysa nacam wa yucaayaa bihaa mas'aladan waa laysku xirtaa buu ku yidhi nacam alxiraala laga dhigaa waa laysku noojiyaa ayb fa yuqaalu waxaa la dhahayaa halaka haalikun nin baa dhintay wakhallafa wuxuu ka tegay arbacatan afar oo min alwarahati kuwa wax dhexla ah fa khusa axaduhu midkood waxaa lagu gaaryeela hulusulmaali maalka saddex meeloodo meelou helay wathaanii kan labaadna hulusulbaaqi inta soo hartay saddex meeloodo meel ka qaatay wathaalidu ka kalena huluthu baaqilbaaqi inta soo hartay baaqigiisa saddex meeloodo meeshiisa waraabicuna albaaqi kan afraadna inta kaleu qaatay masaladan waay marka halxeraala laga dhigta ayuu ku yidhi wa qowluhu walukhtu laa farda maca aljaddi lahaa ila fi hadihi almas'alati alakdariyati yaridu calayhi waxaa ku soo arooraya masaa'ilu masaa'il nabahtu calayha aan ku baraarujiyey aniga fii kashfi alkhawaamidi wa sharxihi wagayriha faraajichu ulaabuu ku yiri halkaas marka akdariyadii baa iyadana nooga baxday waa la gartay ila tahay baabulxisaabi xisaabtiiba u baabiye halkan markaa dhaxalkii laba habaa wax lagu dhexli jiray farad iyo tacsiib dhowr baabuu ku horta kow wuxuu kaaga soo bilaabay asbaabta laysku dhaxlo nasab iyo nikaax iyo walaa waay laba wuxuu kugu xijiyey waxyaabaha dhaxalka diido qofka ka manciyo qofka inuu wax dilo ninkii uu dilay ma dhexlaayo qofkuu dilay ma dhaxlo hadday kala diin yihiin isma dhexlaayaan tan saddexaadna waxay ahayd addoon hadduu yahay ma dhexlaayo kadib wuxuu kugu xijiyey dadka wax dhaxlo iyay yihiin alwaarisuuna min alrijaal alwaarihaatu min annisaa nimanka wax dhaxlo naagaha wax dhaxlo kadib wuxuu kugu xijiyey lixdii farad annisfu wathuluthu wathuluthaani walrubucu wathumunu wasudusu faradka iyo cidda wax ku qaadata mid kasto kadib wuxuu kugu xijiyey casabadii dadka aan iyagu maalka wixii soo hara qaato alcasaba almutacasibuuna bianfusihim walcasaba almutacasibuuna bigayrihim walcasaba almutacasibuuna maca gayrihim kadib xujbigii iyo dadka say isu kala xijaabayaan qof kanoo joogo kan waxma dhaxlo kanoo joogo kan waxma dhaxlayo kanoo joogo midkan dhaxalka intaan waa nuqsaan baa ka gelayso oo xujbu nuqsaanki iyo xujbu xirmaankii waa kasoo hadalnay ayb kadib aljaddu waalikhwa walaalo iyo awowsay wax isula dhexlayaan kadib akdariyadii ayuu kasoo hadlay hadda halkan marka wuxuu kagala xisaabtay nacam xisaabta marka iyada waa baab muhima waaye marka yacni qaybinta iyo taqsiimkayna ku saabsan tahay nacam ay xisaabu masaa'ili alfaraa'idi faraa'idka masaa-ishiisa xisaabideeda weeyaan wahuwa kaasuna ta'siiluhaa mas'alada asalaynteeda waa wa tasxiixuhaa hadday jabto mas'alada tasxiixinteeda laa cilma alxisaabi almacruufi xisaabta macruufkaa ka hadli mayno kuleeya nacam cilmu lxisaab hadda annaga kama hadlayno ee waxaan ka hadlaynaa xisaabta dhaxalka ku saabsan bisaan ka hadlayna bule maca annahu laakiinse laabudda iyadoo ay qasab tahay min macrifatihi xisaabta in wax laga yaqaano liman yuriidu qofka doonaayo itqaana cilmi lfaraa'idi cilmulfaraa'id inuu itqaaniyo nacam qofkii dhaxal inuu itqaaniyo raba inuu xisaab wax ka yaqaano qofaan ku dar iyo ka jar iyo ku dhufaxo ka aqoonin iyo qayb cilmulfaraa'id maxaa uga yahan marka qaala naadimkii wuxuu yidhi wain turid macrifata alxisaabi litantahii fiihi ila alsawaabi watacrifa alqismata watafsiila wataclama altasxiixa walta'siila faistakhrij alusuula fi lmasaa'ili ayb wtacrifa alqismata wtasiila ma ku dhiga tafsiila watacrifa alqismata wاtafsiila wataclama atasxiixa wاta'siila faاstakhrij اlusuula fi اlmasaa'ili walaa takun can xifdiha bidaahili fainahuna sabcat usuulu halaaثaة minhuna qad tacuulu wabacdaha arbacaة tamaamu laa cawla yacruha walan hilaamu wuxuu yidhi wain turid haddaad doonaysid macrifata alxisaabi xisaabta aqoonteeda litantahi si aa u gaartid fiihi kan dhexdiisa ila asawaabi sawaabka iyo yacni toosnaanta iyo saxnaanta si aa u gaartid aad rabtid wa tacrifa aad u aqoonsata alqismata qeybta iyo watafsiila iyo kala dhigdhigeeda wa taclama aad u garatid adtasxiixa masalada masaa-isha tasxiixinteeda iyo wa ta'siila asalaynteeda faistakhrij niho wuxuu yidhi soo bixi al usuula horta usuusha soo bixi fi lmasaa'ili masaa-isha dhexdooda walaa takun hana ahaanin bidaahilin mid moog can xifdihaa usuushaas xifdigeedana mid moog oo ka dhoohan ha noqonin uu ku yidhi fa inahunna usuushu sabcatun toddoba waay fa inahunna iyagu sabcatun toddoba weeyaan usuulu weeyaan oo usuula nacam usuulu oo usuul ah halaaatun saddex toddobada halaaatun saddex minhunna toddobadan ka mida qad tacuulu waxaa la arkaa inay ziyaado ayaa geli karto ziyaado ayaa geli karto wa bacdahaa saddexdan kadibna arbacatun afar baa tamaamo oo dhammaystiran laa cawla cawl yacruuhaa uunan la soo gudboonaanaynin walan hilaamu iyo yacnii jab midna aquulu waxaan leeyahay marka masaa-isha wuxuu ku yidhi usuushu waa toddobo saddex cawlay galaan afarta kalena cawl ma galo ayb aquulu waxaan leeyahay hadihi alabyaatu athalaatatu saddexdan beyd aluwalu ee hore kulluhaa xashun saddexda beyd ee hore hadda xugun kuma saabsana xugun dhaxal ah kuma saabsana waa xashwi walgaraduna bayaanu usuuli lmasaa'ili awalan weeyaan wa aslu kulli mas'alatin mas'ale kasta asalkeeda huwa aqalu cadadin cadad midka ugu yar weeyaan yasixu minhu oo ka ansaxo farduhaa aw furuuduhaa mas'ale kasta asalkeeda waxaa laga wadaa inta ugu yaroo ay ka qaybsami karta waay way ka ansixi karto asal haddaa maqasho kaas waay wa usuulu masaa'ili alfaraa'idi masaa-isha faraa'isha usuusheedana almuttafaqu caleyha ee laysku waafaqsan yahay sabcatun toddoba waa ihnaani labo waa laga xisaabi karaa waa laga dhisi karaa wa halaaatun saddex wa arbacatun afar wa sittatun lix wa thamaaniyatun sideed wa tnaa cashara labayo toban iyo wa arbacatun wa cishruuna iyo labaatan iyo afar toddobada kowaas waa toddobadan mid ka mida unbay masalada ka dhismeen sooma kasin toddobadan mid ka mida unbay masalada ka dhisantaha waana iska sahlan tahay oo waxay ku xiran tahay mas'alada dadka wax qaatay ku xiran tahay maalan hadday kulmaan qof nis wax ku qaadanayo iyo mid thuluth wax ku qaadanayo hadday kulmaan thuluth saddexuu ka soo baxaa nisna labow ka soo baxaa laba iyo saddex maxaa labadaba u wada qaybsami karo ugu dhow lix lix baa ugu dhow soo maa maxaa yaele lix saddexna waa ka qaybi kartaa labana waa ka qaybi kartaa wax kaleba intaas waxyaabaha oo kale weeyaan mas'aladii maalan waxaa weeyaan nin nis wax ku qaato iyo mid inta soo harta qaadanaya joogo masaladaas marka waxaad leedahay afaran ku dhisaa inaad tiraa khalad waayo labadaba waa laba inta ku dhisto hal ninkan sii niska wax ku qaata ila laba niskeed waa hal maogtahay inta soo hartana kakala siiya wuxuu ku leeyahay marka waay weyhi qismaani laba qaybood weeyaan qismun qayb oo minhaa ka mida toddobadan qad yacuulu inuu cawl in ziyaado ay gashaan la arkaa wahuwa halaathatu usuulin saddex asal weeyaan wa qismun qayb oo minhaa iyaga ka midana laa yacuulu wahuwa alarbacatu albaaqiyata afarta hartay weyn wa qowluhu walansilaama uu yidhi kamala bihi lbeyta wuu ku kamilay liajli alkaafiyati kaafiyada darteed ayb wuxuu yidhi marka qaala wuxuu dhahay naadimku fasudsu min sittati ashumin yuraa fasudsu min sittati ashumin yuraa wasudsu warubcu min itnay cashara wathumnu induma ilayhi sudsu faasluhu asaadiqu fiihi alxadsu arbacatun yatbacuhaa cishruuna yacrifuhu alxusaabu ajmacuuna fahaadihi halaathatu alusuulu in kasurat furuuduhaa tacuulu fasudsu sudus min sittati ashumin bou ka ahaaday lix sahmi mas'aladii sudus keliya oo ku jiro lix ka bixi ila sudus waa maxay hal lahoos dhigay lix waayo de masalada haddii marka nin sudus wax ku qaataa oo joogo lixba ugu dhis masaladii ee halka sii qofkaas inta soo hartana wixii qaadanay ha qaataan fasudusu sudus yuraa waa laga fiiriyaa min sittati ashumin lix sahmi baa laga eegaa wasudusu sudus iyo warubucu iyo rubcna min itnay cashara labayo toban baa laga fiiriyaa mas'alaa waxaa ku kulmay sudus iyo rubuc maalan meyd baa dhintay wuxuu ka tegey wuxuu ka tegey zawj wuxuu ka tegey yani meyd baa dhintay markaas wuxuu ka tegey zawj iyoiyo yani iyo ibni iyo wuxuu ka tegey iyo um um meeqay wax ku qaadanaya sudus meeshaan zawjkuna rubuco wax ku qaadana soo maaha ilaa ibni baa jooga moogtaha masaladan sudus inta hartayna ibnigaa qaadanaya sudus iyo rubcay masaladan ka kooban tahay sudus lixuu ka soo baxaa rubcuna afar buu ka soo baxaa lixii afar calaaqada ka dhexayn kartaa waa maxa ugu dhow labayo toban naam labayo tobanka lixna waa u qaybsami kartaa afarna waa u qaybsami kartaa labayo toban ka soo saar marka wathumnu thumun indumma haddii lagu daro ilahi isaga xaggiisa asudsu sudus haddii loo geeyo mas'ala waxaa ku kulantay thumun iyo sudus meyd baa dhintay wuxuu ka tegey xaaskiisii wiilow dhalay iyo hooyadiisuu ka tegey hooyada sudus bay leedahay xaaskiina waxay leedahay thumun soo maha zawjadii thumun bay leedahay ibnigan inta soo hartay sudus iyo thumun thumunna sideedu ka baxaa sudusna lix buu ka baxaa lix iyo sideed calaaqada ugu dhow waa maxay afar iyo labaatan afar iyo labaatan baa kasoo bixinaya labadaba waa u qaybsamay fa asluhu thumnu thumun indumma haddii lagu daro sudsu sudus ileyhi isaga loo geeyo fa asluhu asalkiisa assaadiqu ou ku rumoobayo fiihi isaga dhexdiisa alxadsu malada ay ku dhaboobayso arbacatun afar weeyaan yatbacuhaa waxaa raacaya cishruuna labaatan afar labaatan raaci waa labaatan iyo afar nacam yacrifuhaa waxaa garanayo yidhi alxusaabu kuwa xisaabta yaqaano wa xisaabo ajmacuuna dhammaantood waa yaqaanaan yiri fa haadihi midahni athalaathatu ee saddexda ah al usuulu ee usuusha ah in kahurat hadday ziyaado oo dadka wax dalbanayo ahlufaradka ay bataan tacuulu way ziyaadaysaa saddexdan marka asal saddexda asal waa maxay waa lix iyo labayo toban iyo labaatan iyo afar lix labayo toban afar iyo labaatan saddexdan asal dadka sihaamta leh hadday bataan oy ka bataan lixdii oo kale ama labayo tobankii ama afar iyo labaatanki hadday ka bataan oo dad weli xaqle ay joogaan xisaabtiina ay dhammaanayso la arko yacnii asalkiina aanu ku filnayn ziyaadi marka sihaamtooda ku dar ayb aquulu waxaan leeyahay buu yidhi kullu mas'alatin mas'ale kasto oo fiihaa sudsun sudus oo ku jiro wamaa baqiya iyo wixii soo haray asluhaa min sittatin lix ka ayaa asalkeeda uu yahay ka ummun wabnin oo kale wa ka abaweyni wabnin oo kale ayb labada aaba hooye aaba iyo wiil aad joogo hooyada iyo aabaha mid kastaa sudus buu leeyahay lix ku dhis hal sii hooyada halna aabbaha sii inta soo hartana ibniga sii lixba ku dhis fa asluhaa min sittatin weeyaan wakadalika sidaasi leeg idaa kaana maca sudusi suduska hadduu la jiro nisfun nis aw amase hulutsun aw amase huluthaani hadduu la socda lix unbay joogeen ka ummin oo kale wa bintin wa cammin ayb wa ka ummin wa waladeyha oo kale wa cammin wa ka ummin wa bintayni wa cammin waxaan adaa samayn karo wakadalika sidaas leeg idaa kaana fiiha nisfun haddii uu yahay iyo wa thuluthunna ka zawjin wa ummin wa cammin lix ku dhis zawjka saddex sii nis waaye umna waxaad siisaa markaa waxaad siisaa thulu sii thuluay leedaha laba sii camkana halka usoo harisi wa kullu mas'alatin mas'ale kastoo fiihaa rubucun iyo wa sudusun mas'ale kastoo rubcii sudus ay ku jiraanna fa asluhaa min itnaa cashara ayaa asalkeeda uu yahay ka zawjin wa ummin wabnin oo kale wakadalika sidaasi laakin kaana maca rubuci rubuca hadduu la jiro hulusun ow hulusaanina waa la mid ka zawjatin wa ummin wacamin oo kale wa ka zawjin wa bintayni wacamin oo kale fa asluhaa min itnaa cashara weeyaan wa fii kathiirin min annusakhi in badanoo nusakhda ka mida wathulthu walrubcu min itnay cashar baa ku taala wahiya saxiixatun weeyaan ka ummin wa zawjatin wa cammin um zawjo iyo cam um oo thuluth leh zawjo oo rubuc leh ayaa isku yimaadeen rubucii thuluth labayo toban ka bixi camkana inta soo harta u qaybi camka inta soo hartuu leeya adeerka wa kullu mas'alatin mas'alo kastoo fiiha humunun wa sudusun oo ku jirana fa asluhaa min arbacatin wa cishriina weyan wa huwa macnaa qowlihi arbacatun yatbacuhaa cishruuna kabnin wa zawjatin wa ummin oo kale zawjadii meeqay leedahay humun hooyadiina meeqay leedahay sudus waxaa ku dhisnaa markaa afar iyo labaatan ka keen humuni sudus baa ilaa kulmee wakadalika idaa kaana maca humuni humunku hadduu la socdo thuluthaani waa la mid ka zawjatin wa bintayni wa muctiqin oo kale zawjo iyo laba gabdhood labada gabdhood thuluthaanay leeyihiin zawjaduna waxay leedahay humun bay leedahay thuluthaan iyo waxaa kulmay marka iyo iyo humun afar iyo labaatan bay ka imaaneen wqowluhu asaadiqu fiihi alxadsu xashwun liajli lqaafiyati weyan walxadsu fi lugati aldannu waltakhmiinu weyan malada iyo mala'waalka fahadihi alusuulu alhalaathatu saddexdan asal tacuulu way cawlaysaa in kahurat hadday bataan furuuduhaa faradkeeda fazaada majmuucuhaa cala almaali marka laysu geeyaa uu ka bato maalkii ka zawjin wa ukhtayni liummin wa ukhtayni liabin oo kale weeyaan sooma kasin fa ina fiiha nisfan wa huluhan wa hulutayni baa ku jirto zawj meeqou leeyahay nisbou leeyahay ukhtayni liabin meeqay leeyihiin labada ukhtayni liummin dheh laba walaaloo meydka ku hooya meeqay lahaayeen thuluth ayay qaybsanayeen ukhtayni liabinna nisbay leeyihiin maxaa le nis wax u diidaa meeshan ma joogaan dadka nis wax ku qaada jira haddaa xasuusato hawa ukhtayni liabin sax hawa ukhtayni liabin nacam sax ukhtayni liabin waxay leeyihiin huluthaan huluthanan ujeedaa nacam sax fa ina fiiha nisfan wa huluthan wa hulutayni baa ku jiraan fa tuxaasasu marka haddaad masalada meeqaa marka meeqaa ku dhisaysaa nis iyo hulu lix ka soo bixi masalada zawj saddex sii ukhtayni liummin laba sii meeqaa soo haraysa marka ayb masalada markaad lix ku dhisto zawj nis bou leeyahay saddexaa siisa lix maxaa thuluth ah saddex meeloo lix haddii saddex loo qayba waa labo labada waxaa siisaa labada walaalo meydka kohooyada ah lix maxaa huluthaan u ahna huluthaan waxaa u noqonaya afar huluthaan afara u ah ilaa lix markaa saddex u qaybisaa laba waayo haye marka huluthaana lagu yiri labadii laba kale u geeya afar waayo sooma kasin afar waayo meeshaa marka maxaa ka soo baxaysa marka afar lixdii waxaa u geysaa marka hal awalowba joogay marka meeqaa loo soo cawla saddex lixay ahayd mas'alada saddex waxaad siisay zawjkii labana waxaad siisay ukhtaynilum ukhtaynil um ayaad siisay kuwaan meeqaa ka maqan marka kuwaan afaray heli lahaayeen saddexaa ka maqan saddex sahmi baa ka maqan ilaa saddexdii zawjka iyo labadan markaa isku darta shan waayo xisaabtii lixda ahayd halaad ka haysataa intee kaa maqan ilaa saddexaa kaa maqan saddexaa kaa maqan soo maa sagaala mas'alada marka cawl ay ku gaareen fa tuxaasasu asxaabu lfuruudi waa loo qaybqaybinayaa fi lmaali maalki calaa nisbati furuudihim fatujmacu sihaamuhum baa la jamcinayaa min asli lmas'alati wayuqasamu almaalu calaa majmuuci sihaami baa laga qaybinaya yakhruju waxaa soo baxaya xisatu kuli sahmin wahada huwa alcawlu weeyaan liana alcawla fi lugati alirtifaacu waziyaadatu ayaa lagu yidhaha wa fi lisilaaxina ziyaadatun fii cadadi sihaami asli lmas'alati mas'alada asalkeeda sihaamteedii in wax lagu daro nacam wa nuqsaanu min maqaadiiri alansibaai iyo wa nuqsaanu nuqsaano min maqaadiiri alansibaai dadka waxay nasiibka ay dadka heli lahaayeen miqdaarkiisii oo nuqsaani ay gasho hadhow masaladii marka haddii wax lagu daro zawjkii nis kaamila ma helaayo waa ka hoos maraa ukhtaani liummin nis thuluth kaamila ma helaayan way ka hoos maraayeen mid kasto qaala naadimkii wuxuu yidhi fatablugu sittatu ciqda alcashara fii suuratin macruufatin mushtahira وتلحق التي تليها في الأثر بالعول إفرادا إلى إفرادا إلى سبع إلى سبع عشر إلى سبع عشر والعدد الثالث وقد يعول بثمنه فاعمل بما أقول فتبلغ الستة لحذي وحي جارتا أصل كي تضبع هاي الأصوشي qaaraa cawl gala buu ku yidhi kuwa uu cawlka gala maxay ahaayeen waxay ahaayeen lixdii labayo tobankii iyo labaatan iyo afartii lixdii buu soo qabtay intay cawl ku gaari kartaa fa tabluqu sittatu lixdii waxay gaartaa ciqda alcasharati toban bay gaartaa fii suuratin suuro ayay ku gaartaa macruufatin la yaqaano mushtahiratin oo caan iska aho ku yidhi lixdu ilaa tobanay ku gaari kartaa cawl ma dhaafi karta wa talxaqu way haleelaysaa allatii midii taliihaa lixda ku xigtay lix maxaa ku xigana labayo tobanaa ku xigtay fil athari raadka ugu xigtay bilcawli cawl bay waxay ku haleeshaay ku gaartaa ifraadan xaal ay tahay iyadoo tirakisi ah laga dhigay oo tiro isdheer laga dhigay ilaa sabca cashara toddobiyo toban ay ku gaartaa yacnii wax kale wuxuu ku leeyahy labaiyo tobankuna cawl ayay waxay ku gaartaa ilaa iyo toddoba iyo toban oo tiro isdheer ah marka labaiyo tobanku labaiyo toban waxay gaartaa cawl bay waxay ku gaari kartaa saddexiyo toban shan iyo toban waa ku gaartaa toddobiyo tobanna waa ku gaartaa waa tiro isdheer soomaa mid kasta saasuu ka wadaa marka idan cadadkan labaiyo tobanka ah saddex jeer unba u cawl geli karaa saddexiyo tobanee cawl waa ku tegi kartaa shan iyo tobanay ku tegi kartaa toddobiyo tobanay ku tegi kartaa istiqaraa a lagu sameeyey sagaal iyo toban iyo koob iyo labaatan maba ku gaari kartaba saddexdaas mar bis bay cawl ogolaabo waalcadadu athaalisu cadadka saddexaad kee waa afar iyo labaatankii waa qad yacuulu inuu cawlaa la arkaa bisumnihi inuu cawl ku gaaro sumunkiisa isaga afar iyo labaatan sumunkeeda meeqa waay afar iyo labaatan sideed u qaybi saddex waay soo maha afar iyo labaatan sideed u qaybi waa saddex afar iyo labaatan marka cawl waxay ku gaari kartaa saddex ku dar toddobayo labaatan toddobayo labaatan labaatan iyo afar waxaa ku dartaa saddex waa labaatan iyo toddoba masaladeeda aan samaynayna masaladeeda aan samaynayna toddobayo labaatan ku tagtay sooma isagaa marka kuu sheegi doonaba wuxuu ku keeni doonaa taas iyada waxay ahayd samey taas waxay ku gaartay tasxiix marka waa kaas lixdu ilaa tobanay gaartaa cawl ku gaartaa labayo tobankuna saddex mar bay cawshaa saddex iyo toban shan iyo toban iyo toddoba iyo toban labaatan iyo afartan hal mar unbay cawl u gaari karaa labaatan iyo toddobayna ku gaartaa bis aquulu waxaan leeyahay buu yidhi sharaca wuxuu gudagalay yubayin inuu caddaynayo cawla haadihi lusuuli ahalaathati saddexdan asal cawlkooda wamaa yabluquhu kullu aslin wuxuu ku gaaro minha oo kamida bilcawli uu ku gaaro fasittatu lixdii tacuulu ilaa sabcatin wa ilaa hamaaniyatin wa ilaa tiscatin wa ilaa casharatin afar mar baa marka lixdu ay cawshaa toddoba sideed sagaal ilaa toban boobu ku yidhi asagaa ku yidhi fatacuulu arbaca maraatin bay cawshaa calaa tawaali lacdaadi tiro isku xigto ilaa an tabluqa cashara ilaa ay ka gaarto wadalika fii suuratin markay toban ku cawlaysana waa fii suuratin suura macruufatin la yaqaano mashhuuratin caan ah maxaa lagu yaqaanaa biumi alfuruuq ayaa loo yaqaanaa um alfuruuq bilkhaa'i almucjamati wasataatii um alfuruujna waa la yidhahna waa haween badanaa ku jiraan fatacuulu ilaa sabcatin toddobay tagtaa toddobadii buu kaaga bilaabay fii zawjin wa ukhtayni liabaweyni ow liabin aw amase mukhtalifayni kuwa kala duwan falizawji annisfu buu leeyahy halaaatun walilukhtaynina athuluthaani bay leeyihin arbacatun afar waa wa majmuucahaa markaa isu geysanaa sabcatun toddoba waa meyd baa dhintay markaas wuxuu ka tegay labo yacnii wuxuu ka tegay labo walaala ah oo ku hooyo ku aabba ah ama labo walaala ah oo dumar ahoo ku aabba bis ah ama laba walaalaa midna ku aabbo ku hooyo tahay midna ay ku aabba tahay intaas dhan waa isku mid marna takmilata thuluthayna dhammaystiranaan marna thuluthaan bay wax ku qaataan ayib zawjkii waxaad siisaa nis buu leeyahay kuwaana waxay leeyihiin thuluthaan lix ku dhis masalada lix maxaa u nisa saddex zawjka sii lix maxaa thuluthaan u noqonaya afar marka afar iyo saddexdaa isu geysa waa toddobo lixdii marka cawl baa galayoo halaa ku darmay waa taas wamajmuucuhaa sabcatun fa yuqasamu almaalu baynahuma asbaacan baa loo qeybanaya lizawji wuxuu leeyahay nisfun caa'ilun nis oo cawl ou ku jiro wa huwa halaathatu asbaacin waa toddobadii mar ayuu wuxuu ka yahay saddex meelood oo meel ayb walilukhtayni huluthaani caa'ilaani wahumaa arbacatu asbaacin waa ee kana wa fii ummin waakhaweyni liummin wa ukhtayni ligayriha iyada haddaad samayso waa la mid un watacuulu ilaa hamaaniyati u cawshaa ka zawjin wa ummin wa ukhtayni ligayriha ayb ka zawjin zawj meyd baa dhintay markaas wuxuu ka tegay nin haween baa dhimatay markaas waxay ka tagtay ninkeedii hooyadeed iyo laba walaalo ah oo la dhalatay ku hooyo ku aabba ama ku aabba ah zawjku nis buu leeyahay labada ukhti waxay leeyihiin huluthaan umna meeqay leedahay sudus bay leedahay lix ku dhis mas'aladii waxaad siisaa zawjkii saddex sii hooyadii waxaad siisaa hal sooma kasin maxaa soo haraya labaa soo haraya walaalahan meeqay rabaan huluhaan afaray rabaan marka laba laba zaa'idaa meesha laga rabaa marka lixdii waxaad u geysaa laba ku dar sideeday tagtay marka taas waka zawjin wa ummin wakhtin shaqiiqatin aw liabin watulaqabu hadihi suurati bilmubaahalati baa lagu magacaabaa mubaahala la yidhaha wayasiiru ayb marka waxay leeyihiin taasna saana waa la dhahaa ibnu cabaasaas wuxuu yidhi in shaau falnadcu abna'ana wa abna'ahum wanisaa'ana wa nisaa'ahum waanfusanaa wa anfusahum huma nabtahil fanajcal lacnat allah cala alkaadibiin isaga inagaa isku qabsaday mas'alada nacam marka aan ku habaartannu yidhi mas'aladan nacam waayahay nacam wayasiiru nisfu zawji fi suuratayni wuxuu noqonayaa zawjkii niskiisii labada suuradba rubucan buu noqonaya wathumunan iyo thumun ayuu noqonaya wayasiiru fardu lummina fi luulaa thumunan buu noqonaya fi thaaniyati rubucan haddaa xisaabta saasay imaanaysaa wa tacuulu ilaa tiscatin bay u cawshaa ka zawjin wa ummin wa halaati akhawaatin mutafariqaatin kala tagtagsan lizawji nisfu walishaqiiqati nisfu walikulli waaxidatin min athalaatina albaaqiyaati assudus bay leedahay soo ma kasin zawjkii lix ku dhis zawj saddexdiisa sii um waxaad siisaa markaas sudus bay leedahay hal sii afar halkaas ma kaaga baxday dayib shaqiiqadii meeqay leedahay marka shaqiiqadii waxay leedahay nis bay leedahay lix maxaa u nisa saddexaa nis u ah saddex soo maaha dayib awel marka waxaa haysatay saddex iyo hal afar nis ugey waa toddobo niska waa saddex ile marka toddobo dayib hooyadii yacni waxaa ujeedaa ukhtali aba waxay leedahay sudus iyadana meeqa waa marka sideed sudus hal moogta waa sideede tan liumkaana waxay leedahay ilaa mid liumaad joogto magta sudus kale sagaal waa saasay sagaal ku gaari wuxuu ku yidhi wathalaathu akhawaatin mutafariqaatin uu ku yidhi nacam kala tag tagsan mid waa shaqiiqo mid waa liab midna waa lium nacam waka zawjin wa ukhtayni liummin wa ukhtayni liabaweyni aw liabin watulaqabu hadihi suurati bilqaraa baa la yidhaha liishtihaarihaa kalkowkab ilaqari xidig cad oo kale ay u caddahay uu kuleeyay masaladan wa ilaa casharatin toban ayay cawl ku gaartaa ka zawjin wa ummin wa ukhtayni liummin wa ukhtin shaqiiqatin wa ukhtin liabin ayib zawj meeqou leeyahay nis um meeqay leedahay sudus lix ku dhis mas'alada sideedaba zawj saddex sii um waxaad siisaa hal laba waay wax kuu soo haray ukhtayni liummin waxay leeyihiin hulutay kaa rabaan labada sii ayaga ukhta shaqiiqa meeqay kaa rabtaa nis bay rabtaa maxaa nis u ah lix saddex baa u ah lixdii saddex u geey sagaal ma tahay ukhta leebana meeqay leedahay sudus bay leedahay takmilata thuluthayn sagaalkii halkan ku dar dambe toban saasii toban ku gaartay waayahay watulaqabu haadi wuxuu yidhi waka zawjin wa ummin wa ukhtayni minhaa wa ukhtayni min hayriha intaba watulaqabu haadihi suuratu watulaqabu waxaa lagu naanaysaa haadihi suuratu suuradan biumi lfuruuq bilkhaa'i lmucjamati likahrati maa farakhat bilcawli inta ay cawl ku gaarteed badnaanteeda darteed ayb walithnaa cashara labiyo tobankiina tacuulu halaaa maraatin bay cawshaa calaa tawaali lifraadi bayna ku cawshaa yacni tiro isdheer ilaa halaaata cashara wa ilaa khamsata cashara wa ilaa sabcata cashara fa tacuulu ilaa halaaata casharay cawl ku gaartaa ka bintayni wa ummin wa zawjin oo kale ayb bintayn huluhaan bay leeyihin umna waxay leedahay sudus sudus iyo hulus zawj meeqou leeyahay markaas rubuc buu leeyahay zawji ila bintaani bintaan baa joogaan moogta zawjka rubuc buu labayo toban ku dhis rubuc meeqa labayo toban maxaa rubuc u afar labayo toban afar u qayb waa saddex labayo toban maxaa u noqonaya marka sudus labaa u noqonayso soo maaha shan baa halkaas ku haystaa soo maha labayo toban maxaa u ah labayo toban hulusaan maxaa labayo toban saddex u qayb waa afar afar kale ku dar waa sideed ayb meeqaa haysaa marka saddexiy toban waa intaas sooma saddexiy toban intaas sideed walaa gabdhahan ay qaadanayaan laba hooyada ay qaadato toban ah saddex ou qaata zawjku waa saddexiy toban wa ka zawjin wa ummin wa ukhtin liummin wa ukhtin ligayriha waa isku hal wa ilaa khamsata cashara shan iyo toban ay cawl ku gaartaa ka bintayni wa zawjin iyo wa abaweyni ayb tan marka aan samayno labada binta waxay leeyihin huluhaan zawjku wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay rubuc labada hooyada iyo aabahana mid kastaa sudus buu leeyahay labiyo toban ku dhis mas'alada aabbaha laba sii hooyadana laba sii sudusii sudus waa moogtaha aabbaha laba sii hooyadana laba sii afar zawj waxaad siisaa zawjku waxau lahaa rubuc saddex sii meeqaa haystaa marka hadda labo iyo laba iyo saddexaa kaa baxday afar toddobo shanaa ku aad haystaa kuu soo hartay ayib labada binta waxay kaa rabaan sideeday kaa rabaan wax kuu soo harana waa shan marka meeqaa u baahan tahay saddexaa u baahan tahay tirada kaa maqan waa saddex labaiyo tobanka saddex u geey marka shan iyo tobanay ku gaartay xisaabti marka ta kalena adiga sameey wa ilaa sabcata cashara toddobiyo tobanay tagtaa ooyahay ka zawjatin wa ummin wa waladayhaa akhli uma waa mogtaha iyo wa ukhtayni ligayrihaa waayahay zawjo meeqay leedahay zawjo meeshan rubuc bay ku leedahay labiiyo toban mas'alada iskaga dhisba ilaa labiiyo toban waxaan ku jirna waa iska labiiyo toban mogtaha labiiyo toban ku dhis labiiyo toban maxaa labiiyo toban afar u qaybi saddex zawjada sii um meeqay leedahay meeshaan laba ukhta maadaama ay joogaan sudus bay leedahay um laba sii hooyada shan ma kaaga baxday meeshaas waayahay aawey wa waladeyhaa waladeyhaa marka waa akh liuma ma ogtahay laba akhoo liuma laba akhoo liuma hulusay qaada jireen soo maha hulus laba akh waaye wa waladeyhaa ayaa lagu yidhi fa in kaanuu akthara min dalika fahum shurakaau fi hulus ayay labayo toban saddex labayo toban saddex u qaybi afar waa soo maha afarna walaalahan siiy hadda meeqaan haysanaa afar meeqaan noo soo hartay yaa labiiyo tobanaan masalada ku dhisnay waxaad siisaa afar waxaan siinay saddex waxaan siinay zawjada labana waxaan siinay hooyadii shan afarna waxaan siinay awlaadul um ayaan siinay mogtaha isu geey marka afar iyo sagaal maan soo maa intaas ayb meeqaan noo soo harteen saddexaan noo soo hartay soo maa wa ukhtayni ligayrihaa ukhtaynkan marka meeqay rabaan hulusaanay rabaan soo maa labiiyo toban maxaa hulusaan u ah marka sideeda u ah ayb marka sideed saddexa waa haysanaa shanaa noo dhiman ayb marka isu gey marka labiiyo toban shan ugey toddobiyo toban toddobiyo toban saasay ku tagtay wakajadatayni wathalaati jadaatin waarbaca akhawaatin liumin wathamaani akhawaatin liabaweyni ow liabin isku dardar waxaan o dhan tan daw waxaan o dhan adiga marka shaqo guri ka dhiga kuwa kale hal misaal haddaan bixino kuwa kale shaqo guriyaa ka dhigan watulaqabu hadihi suura waxaa lagu magacaabaa suuradan biumi laraamil ayaa lagu magacaaba wabiumi lfuruuj biljiim ayaa markaan la aqraa liunuuhati ljamiic kulligooda dhadigooda ah meesha wax isugu yimid oo dumar wabisabcati cashariya ayaa lagu magacaabaa bifatxi lcayni والأربعة والعشhrوuن وهuو الأصل الثالث من الأصول الcاaئلة weyaan qad tacuulu inay cawshaa la arkaa inay cawsho ayaa la arkaa وhuوa الأصل الثاaliثu min الأصول الcاaئلaةi weyaan qad tacuulu وتulaqbu بالmasألaة الbakhiilaةi baa lagu magacaaba لqilaةi cawlihaa maxaa yeeley inta kale cawlkooda waa badnaay tan laak hal mar bislay cawshay liqilati marka cawlihaa wcawluhaa maratan waaxida un weyaan bihumuunihaa baana lagu cawlaa iyada humunkeeda ilaa sabcatin wacishriina ka arbaci banaatin ka arbaci banaati ibnin wa arbaci jaddaatin wa jaddin wa halaasi zawjaatin amay ka arbaci banaati ibnin wa arbaci jaddaatin maxay ku dhismeen marka afar iyo labaatan ka dhis afar iyo labaatan markaa ka dhisto meeqay helaayaan kuwan marka afartan banaatu ibniga thulutaan ay leeyihin soo maa afar iyo labaatan waxaad u qaybisaa afar iyo labaatan waxaa u qaybisaa afar iyo labaatan waxaa u qaybisaa thuluth ayb afar iyo labaatan maxaa u thuluth ana lix soo maa maya afar iyo labaatan waxaa thuluth sideed labaatan iyo afar saddex u qaybi waa sideed nacam sideed iyo sideed isu geey marka lix iyo toban waxaa iskale banaatul ibni arbacu jadaad ayb arbacu jadaatin afarta ayeye marka maxay qaadanayaan sudus soo maha ayb marka marka haddaad maxaa u sudusa afar labaatan afar labaatan lix maxaa u ah afar soo maa afar soo maa ay meeqaan haysanay lix iyo tobanaan haysanay ayb marka haddaad tiraahdid marka afar iyo afar iyo afar iyo afar afar iyo lix iyo toban kal lix iyo toban lix iyo toban ku dar maya maya labiyo tan ma ka bixinayno wa cawluhaa maratan waaxida bihumuunihaa ilaa sabcatin wacishriin ee cawl ku gaari afar iyo labaatankii cadadkii ahaayaan hadda wadnaa annaga maogtaha soo ma kasin ayb afar iyo labaatankan marka lix iyo toban markaan hayno ayb waxbaa ka waxaysan ka arbaci banaati bnin wa arbaci jaddaatin ayb afar jadda marka waxaa waaye afar iyo labaatan maxaa usudus ah afar iyo labaatan lix u qaybi waa afar soo maha ayb lix iyo toban markaa sideed u geysa meeqa waa lix iyo toban markaa sideed u geyso lix iyo toban markaa sideed u geyso afar labaatan soo maha ayib markaa ayb ayb wajadin yii jadka meeshaan ma ku jiraa wathalaata zawjaad haahay haahay cafan ka arbaci banaati bnin wa arbaci jaddaatin wa jaddin wa thalaata zawjaatin waa nacam intaasaa iswadato marka waxaad samaysaa marka afartan hal hal sudusay waday leeyihin kuwan lix iyo tobankii marka waxaa ku dartaa afar waa labaatan soo maaha ayib jadku marka meeqou yeelanaa isagana de jad hadda ikhwe iyo waxma joogaani sudusou yeelanaa soo maaha sudusou yeelanaa ha awowga maxaa u sudusa laba iyo afar labaatan maxaa maxaa sudus u ah afara u ah naam afarna awowgisi labaatan afar meeshaasay ku dhammaatay ujeedaa wa thalaata zawjaad zawjaadkan saddexdaana meeqay leeyihiin thumun ay leeyihin labaatan afar maxaa thumun labaatan afar sideed u qayb waa saddex afar labaatankii saddexdan u geey labaatan toddoba saasay ku tegeen markii hore yani labadan keliyaan u malaynay laba kalaa xagga kale waka zawjatin wa bintayni wa abaweyni watulaqabu hadihi suura bilmimbariya baa lagu magacaabaa wabillahi towfiiq wasala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wcala ali sabi salim ali sabi salim ali sabi salim ali sabi salim ali sabi salim ali sabi salim ali sabi salim